barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laabtaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efhimyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika waana lixdii iyo barkii aroornimo xilliga washington waa jimco labaiyo tobankaah bisha abriil sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mida barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doono qaababkii ay soomaalidu uga faa'iidaysan jirtay xidigiska soomaalidii hore ee reermiyiga u badnayd inta badan xidigaha waxay u adeegsan jireen inay ku qiyaastaan xilligii ay ku jireen waxay ku qiyaasan jireen hadda wakhtigii roobka ilaahay looga bartay imisa ka hadhay markaa taasi saasay ahayd
waxaa kaloo aad maqli doontaan oo aan barnaamijka ka marnayn kaalmihii heesaha
qorqornaailwahado qortaagana dhaxdu qabasha iyo qorton toosana humanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
maleeshiyaad hubaysan ayaa af ka afduubay deegaanka mandheera laba dhakhtar oo ka howlgalaya cisbitaal ku yaala magaalada kadib markii ay toogteen askari boolisa oo waardiye u ahaa saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka afduubkaasii geysatay ay xubno ka yihiin ururka al-shabaab ee xiriirka lale alqaacida magaalada mandheera ayaa ah caasimada degmada mandheera ee waqooyiga galbeed ee kenya oo dhacda xuduudda soomaaliya
qar xoogan ayaa maanta oo jimcaha ka dhacay suuq ku yaala koonfurta galbeed ee bakistan ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa qaraxaasi ku dhintay waxaana ku dhaawacmay siddeed iyo afartan kale booliska ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay bam la dhex dhigay dukaan ku yaala suuqaas qaraxa ayaa ahaa mid lala beegsaday xaafadda ay dadka shiicadahii ku nool yihiin ee magaalada kuwita ee gobolka baluchistan kuwaasi oo ah dad laga tiro badan yahay oo ku nool dalka bakistan
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan markana kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood noogu soo diyaariyey waryaheenna cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo aan kusoo qaadanayno soomaalida hore siday u isticmaali jireen xidigaha iyo xilli roobaadka waxaana marti noogu ah qoraa jibriil maxamed xaaji saalax jibriil duuble oo ka mida qoraayada soomaalida sida way nooga faallooda dhaqanka jibriil ayaa ugu horeyn waxauu noo sharaxi doonaa sida soomaalida oo isticmaali jireen xidigaha iyo xilli roobaadka jibriil kusoo dhawow barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee v o asalaamu calaykum cabdikariim iyo baan idiin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu intaa kadib cabdikariim waad mahadsan tahay xaqiiqahaantii dad badan horta iga cilmi badani waa jiraa laakiin inta aan ka aqaan ayaan sheegi doonaa horta ugu horeyn laba qodob baa jira mid horta waxa weyaan waa xiliyada oo in la ogaado marka horeysa xiliyada afarta xili xiliyada u qeybsan yihiin sanadku soomaalidu inay isticmaasho haddaynu ka bilowno kanaynu hadda joogno diraac iyo gu iyo xagaa iyo dayr oo labana yihiin doog labana jiilaal baa jira marka horta taas waa ku dhisan tahay mowduuca labaad dad muslimiin nahay oo xidigaha oo kale ilaahay saddex arrimood buu inoo sheegay nusuusta inoo ku cadeeyeen xidigaha uu ugu talagalay cilmiga kale inaga qarsoon inaga warumahayno saddexdaasoo ay tahay ta u horeysaa waxaweyn in lagu hanuuno hanuunkaasoo ah tusaale ahaan marka la guuraynayo ama badaha la marayo ama habeentoo la guuraynayo xidigaha in lagu garto jihaadu meeshay jirto ay kaa jirto ama meeshaad u socotay taasi waa qodob weeye qodobka labaadna waxay waa qurxinoo toddobada samo ta u sokaysa in ilaahay ku qurxiyey oo tiriigyadaasoo dhan dee markaad eegtid ay quruxda badan yahay hadday wada madoobaan lahayd meeshu waxay indhahan uma roonaateen qalbigan uma roonaateen marka inuu ilaahay ku qurxiyey buu sheegay qodobka saddexaad meesha ku jira waxay in shayaadiinta lagu gano shayaadiintu taasina xidigaha xigmad ilaahay oo abuuray saddexdaas arrimood baa laynoo sheegay intaa marka laga gudbo dadku soomaalidii hore ee reermiyiga u badnayd inta badan xidigaha waxay u adeegsan jireen inay ku qiyaastaan xilligii ay ku jireen maadaama dadku roob jecel yahay inkastoo nimcada la xamilin lafteeda oo saacad keliya oo roobda-ayo xamili maysid laakiin waxaa laga yaabaa inaad toban saacadood abaara xamili kartid sidaa awgeed waxay ku qiyaasan jireen hadda waqtigii roobka ilaahay looga bartay imisa ka hadhay markaa taasi saasay ahayd
marka roobka oo kaleoo laga hadlayo dee waad sheegtay siday u isticmaali jireen bal xidigaha xilli roobaadka oo kale ay sheegi jireen inay muhiim tahay ama ay ilaalin jireen waa kuweebaa ka mid ahaa kuwa horta ugu muhiimsan xidigaha kuwo badan oo koox koox iyo mid mid aba waa laga xusaa kuwa ugu muhiimsan maalan guuga oo kale inta badan xidigaha diraacdii oo kale markay diraacdu sii dhammaanayso la eegto la yidhahdo xidigahaas hadday saa noqdaan xilligii roobku dihi jiray iidan ilaahay baa jira waxaa ka mid a xidigaha la yidhahda laxaha tusaale ahaanna waxaan ku siinayaa ugaadha qaar ka mida iyo xoolaha soomaalida khaasatan idaha oo kale saad la socoto waxa weeyaan wananka inta kale waa laga tuba wan sumal la yidhahda loo reebaa sumalkana xamil baa loo sameeyaa si aanu idaha waqtigaan loogu talagelin idahaasi u dhalin waxaweyan waa la xamilaa dabeedna waqti baa looga rogaa wanka looga rogaa xamilka idaha waxayna ku talagalaan waqtigaasi inay noqoto idahaasi ku talagalaan haddii ay xagga rabbi ka noqoto inay xilli naqa ku dhalaan marka ninbaa wuxuu yidhi baa la yidhi haddii la xadhacaan oo la xadhalaan oo seer ma weydana buy seerkeedboo la waayo marka xilligaa laxaasi dhacayaan waxaa lagu talagelaya mar haddii laxaasi dhaceen waxay waa gu la xariday galladii bahi mooye galladii bahi mooyaane waxay galbay wuu da-ayaa baa laleeyahay xilligaa mar haddii laxaasi dhacaan waa xilligii roobka markaa kuwaasaa ka mid a waxaa ka mid ah fagaalka oo kale oo ninkii u heesayay geela ee diraacdu ku dheeraatay heestuu qaaday waxaa ka mid ahayd haddaan ururtiiyo afagaal riday ururtuna waa kuwa laxaha laftooda wey haddaan ururtiiyo afagaal riday anna orodkay waa intii hore ayaankaagana ilaahba iska leh wuxuu ley anigu mar haddaan dedaalay intii diraacdeed kula soo dedaalay ama aan kuwa cawsgur amaan meel ku hayaamiye aan kusoo gaadhsiiyey xidigahaasi inay dhacaan oo xilligii roobka inta dambe anigu orodkaygu intaas ku ega wax kalaan qaban karaa ma jirto ayaankaagana ilahay baa iskalo ilahay baad markaa dee marti u tahay oo insha allahu tacaala roobku u shubi doono marka kuwaas ayaguna ka mid a jibriil waxaa jira oo kale xidigaha sidaad sheegtay oo kale qaar roobka lagu xisaabiyaa qaar xilliga jiilaalka eenu ku jiro diraacdo kale la arkaa bal xiliyada ay kala galaan bal nooga war xilliga nayruuska oo kale oo isagu xagaagiya ama soomaalidu dabshidka tidhaahdo horta dhaqankaasi waa dhaqan asal ahaan wuxuu kasoo jeedaa eraan oo dadka shiicadaba isticmaala soomaaliyana dhulka xeebaha hadee ummado fara badan baa soo galay ummadaha saamayn bay ku yeesheen maalan kolley idinku dee waxaa laga yaabaa dadka waaweyn way garanayaane afgooyoo kale wax istunka la yidhahda laga samayn jiray istunkaasina wuxuu ahaa ulaa laysu qaadan jiray berigi hore biraaba laisla dhici jiraa la yidhioo xilligii dowladdii gacanku jirtay bay ulogu rogtay reer la isku garaaco xilligaa waxay rumaysayen iyagu xilliga sanad kale barkiisa inay tahay marka xilligaasoo kale waxay ku gartaan waa xidigo weeyaan xidig bay ku gartaan dhulkeennan oo kalena dabshidkaas oo kale waxay dabaalashidaayo aruurtii ka boodboodaanoo waxay rumaysan yahin xagaaga kale barhkiisii markaa xagaagaas hadduu baxo maxaa kuxiga dayr marka xilligii dayrta ayaa soo dhawaaday saasay rumaysan yihiin kuwaasaa ka mid a waxaa ka mid a oo kale hal toddobaadyada xidigaha la yidhahdo oo kale oo toddoba xaba ah ba iyaguna ka mid oo aada iyo aad kuwa looga qiyaas qaato waxaa ka mid a xidig la yidhaahdo xidigta waa beri oo kale soomaalida aad ba uga qiyaas qaataan waa xidigta waa beri oo kale inta badan salaada subaxna dadka miyiga jooga ilaa saacada ma jirin waxay ku qiyaastaan waxay kaloo ku qiyaastaan reerku markuu guurayo oo meel fogu hayaamayo waxay way ku ballamaan oosha meesha wada taalla haddii maalan dee toban reer labaatan reer yihiin waxaynu dareeraynaa xilliga ay soo baxdo xidigta waa beri dabeedna waa la isla jaanqaaday haddii kale waa la kala lumaya taasoo kale waa ka mid cirjeexda ka mida xidigta la maqal xidhxidha ka mida marka kuwaas iyo kuwo kaloo fara badan baa jira waxaa kaloo jira xiliyada geela lasoo xareeyo oo kale iyagu xilligaas dadkii hore ee soomaaliyeed ma ay isticmaali jirin saacado shaqooyinka ay qabtaan oo kale sidaad soo sheegtay wakhtiga saacadaha iyagoo xidigaha eegaya oo kale ama xidiguhu ugu kala calaamadsan yihiin taasoo kale waxaan filayaa kolley xidiga ugu caansan xidiga geelmaalka la yidhahdaa jira geelmaalku inta badan saad ogtahay xidigaha qaar baa habeen walba meeshooda taagan oon dhaqaaqin oo marka qoraxdu soo baxdee la arko qoraxdu dhacdee la arko ilaa waa beriga halkooda taagan kuwa way isbedelaan kuwa xiliyay soo baxaan marka geelmaalkaasoo kale inta badan xilliga gugu u badan yahay geeluna dee inta badan xiliyada lagu xisaabtamee la maalo geela guga ugu mudan marka xidigaasoo kale waxaweyn dhalinyarada oo kale wiilasha yaryar oo dee kurayada geela raacoo kale waxaa la yidhahdaa geela caweysimiyoo ninka weyne mas-uulka wuxuu kula ballamaa xidigaa ilaali oo ilaalinta xidigaasi dhacay geel una soo jeed nirgahana ka ilaali marka xidigaasi dhacanay toosi markaasaa markaa la maalaa markaa geelmaal baa la yidhaahdaa waxaa ka mid a xidiga la yidhahdo jiheeyaha ama qibleeyaha oo qiblada oo kale inkastoo koonfurta maalan aan laga arag inta labada webi udhexayso kale aan laga arag dhul hoose uu yahay soomaaliya inteeda kale oo dhan waa laga arkaa badiba waxa way xidigaas oo kale qofku markuu miyi joogo ilaa jiheeyana lama haysan ama kambas maynu haysanin waxa weeyaan meelo masaajidana laguma tukan jirin inta badan dadku masaajida ma wada haysto marka xidigaasoo kale waxa weeyaan wejigaa la saari jiray loran jiray inoo ega xidigii qiblada kuwa lagu hanuunan ee lagu socdana uu ka mid ahaa qofku markuu masalan dhanka waqooyiba ku yaalla waqooyi oo kale marka loo socdo taana uu ka qayb qaadan jiray jibriil marka laga yimaado xidigiska sidee ayay ku kala sooci jireen dadkii hore xiliyada iyo waqtiyada oo kale bal nooga war sida caadiga waxaan filaya dunidu wax fara badan kuma kala duwan oo dee jugraafi ahaan hadda maalan aynu joogno maanta waxaan filayaa waa saddexdii bisha abriil shan iyo tobanka maaj ama shan iyo tobanka bisha maarso xilligubaa bilowda sida caadiga deeqda ilaahay waa gooni wuu kasoo hormari karaa waa la waayi karaa laakiin sida badan waxay jugraafi ahaan yidhahdaan shan iyo tobanka bisha saddexaad xilliga guga bilowday waayadii hore gugu bisha afraad oo kale bartamiis ahaan jirtay ilaa tashanaad waxaa laga yaabaa roobka guga oo dhan oo demirigii hore saddex bilood laba biloodu si fiican u daayo iyo juun oo uu qeybna ka daayo intaan dabaysha xagaaga kusoo dhicin oo mansuunka ka yimaada koonfur galbeedna aanu kusoo dhicinna lasii daaqi jiray inuu roobku saa u dheeraan jiray lakiin haddeer oo kale wixiiba waxay isugu soo urureen bisha shanaad oo waxaa la hubaa lagu xisaabtamaya diigu jiraba bisha shanaad in roob daayo markaa taasi wax weeyaan wuxuu ahaa xilliga google lagu xisaabtami jiray saddex bilood xilliga ku-xigana ee xagaagaana saasoo kale saddex bilood dayrta waxaa lagu xisaabtami jiriyada laba bilood diraacdana afar bilood marka hadda waxay u badan tahay inay xagaagiyo diraacdu xilliga jilaalku badan yahay dayrtuu bil wax ka yarbayba noqotay gugina bil buu kusoo urura laakiin bisha guga bartamihiisa ah hadiyo gooraale waa bisha shanaad weeyaan marka xilliga iyo waqtiga laga hadlayo dadkii hore reermiigahaa muhiim gaar ayay ulahayd bal ka warra dhaqanka hadda la joogo iyo xidigiiska iyo waqtiyada kala duwan ma lays odhan karayaa weli dadka gacanta ayay ku hayaan oo waa la isticmaalaa ha maya waxa weeye dadka qaarna waa reer magaaloobeen oo dee kuwa reer magaalka ahi waxyaalo kale iyo alado kale iyo dee hadda masaajidka maalan laga aqiimayo hadeerto waxaa laga yaabaa markii hore maalan laascanood markaynu ka hadlayno salaada duhur labiiyo tobankiiyo barhkaa la tukan jiray way iska cadayd salaada ceshana toddobadiiyo barhka fiidnimo kuwa kale wax yar isbedel waa dhici jiray laakiin haddeer oo kale waxaad arkaysaa masaajidadoo kale iyagoo u eegaya dayaxa gacmeedka dabeetana aalada markay heleen ama shan daqiiqood kasoo hormarinaya ama mar shan daqiiqood ka dabdhigayo ale waqtiga is yara bedelaya laga yaabaa haddaba dadka magaalada jooga arrintaa waxaan filayaa ninuu miyig kasoo galay oo habeenkii deecerka iyo iska eega mooyaane wax badan kagama dhaqmaan laakiin dadka miyigu weli way isticmaalaan wayna adeegsadaan waxaana dee kuwa cadaynaysaa dooxada nugaalaynu joogno daydaha weli xilligii sidiibaa sumalka xamilka loogu geliyaa oo la yidhahdaa waqtigaasi waqtiga ku beega taas haddaanay aaminsanayna dee may sameeyeen marka miyiga aad baa looga isticmaalaa weli bal inagoo dul istaagaynaa xidig layidhaha seer ma weydo maxay ugu xisaabin jireen dadka reer guuraaga bal ka waran seer maweydo waxa weeyaan waa xilliga guga kala barhkiisa markaa seer maweydo waxay la macno tahay roob maweydo habeenkaa inuu roobdo weliba dee soomaaliya ka do-o baa aad iyo aad loo rajaynayaa saa xigmado badanoo kusoo aroorayna waa jiraan sidaas daraaddeed bay dadku ugu dhegan yihiin laakiin habeenada xadigiisku waa fara badan yihiin oo godadka manaasiisha ay degaan xilliyadu degaan waxweyaan dee qur-aankana waa lagu sheega tan iyo taasina wax yar bay isku khilaafsanyiin waxaynu u baahayn in la iswaafajiyo sida ilahay raalli ka yeelaha baa deetaa cilmigu waa ka asalka ahi laakiin dadka kan wax yara ka dhiban loo dhamaystiro lakiin habeenadaasi way jiraan waana sideed iyo labaatan habeen tana habeenkaasi ka mid tahay markaas yarmooy
waxaa jira xidigo badan oo dadku ay sheegaan oo sheekooyinka qaar ku jiraan oo lo-do ka mid tahay bal ka waran xidigahaas oo kale iyo noocyada la arko ee dadku ay magacyada ku sheeg sheegaan oo kale xidigahaas waa fara badan yihin maalan waxaa jirta calaamad la yidhaahdo awrka cirka awrka cirka laftiisa waa xidigo uun sawir rabbaaniya sameeyey diilinta cirka oo cirka kala badho ay yidhaahdaan waa kuwa soomaalida yidhaahdo diilinta shaydaan baa hooyadii jiiday marka waxay ku mahamahaan somalida waxay yidhahdaan shaydaanna wax hooyadii jiida waaya habar shaydaanna wax la jiida waa tahay marka taasuu ku yaallaa siyaalo kala duwan buu u muuqdaa koonfurta soomaaliya ka muuqdaa maalan ama xagga kenyana kaga beegan tahay marka waxay yidhahdeen ratigii mar waxay dhahdeen wuu afku rubadlaynayaayo jeenyuhu kala fogeeyey bay yidhahdaanoo dabeetana hareedii oo dhulka taalla ducabaya markaa waa xilliga isleeyihin gugaa da'aya marna waxay yidhaahdaan wuu daaqaya marka xilliga gugu uu muddo sii jiro dhulka geedahay ay soo baxaan caleentu waxay yidhahdeen markaana geed buu uu laalayaa oo qoortiisa kor jirta waa xidig waa xidigahaasun yare ratiga sameeyey marna waxay yidhahdaan kalena waxay yidhahdaan wuu fadhiyaa uu iska raabsanayaayo markay jiilaalkii tahay cawskuu soo daaqay dee maalintii habeenkii raabsanayaayo markaan uu iska fadhiya markaas sawiro saas u muuqdaa kaasoo kale saasuu yahay gaargaarkabaa lodaa ka mida waxaa ka mida kuwan laxaha ka mida afagaalka ka mida xidigaha kelikelidan soo sheegay ma garanaysaa baa ka mid ahaayee xirjeex ama maqla xidhxidhe ama haddii xidigta waa beridhe kuwaasoo dhan ba iyaguna ka mid ah marka laga hadlayo da dadka hore si weyn bay u ilaalin jireen dhaqanka marka laga hadlayo xidigaha marka laga hadlayo xiliyada oo kale muhiimadda ay u lahayd noloshooda iyo inay wakhtiyada ilaaliyaan markuu dee qofku guuraynayo ama reerku guurayaan ama doonyahaba badda la marayo waxaa lo odhan jiray dee xidig baa la adeegsan jiray oo xidigaa inagu beega aniga kula hadlayaa dhowr jeer annagoo baawur wadana markaanu lunnay oo guuraynayna weliba xitaa xiliyo dhaweyda ayaan kuni baawurka inoo joojiyo indhaha inoo damiya dabeedna xidigaasi ma muuqdaa xidigaa inagu beega halkaas xidiga marka waa lagu hanuunaa qoraxda oo kale siday ugu xisaabtamaan iyo wakhtiga salaada oo kale iyo xiliyada ay rabaan inay dib ugu soo noqdaan ooshii ay deganaayeen walaad cabdikariin horta dadkan kolley saadaasha inta badan dee cirkana way eegaan haddii xitaa xidigaha keliya maaha dee qoraxda waa ka mid daruuraha ka mid a dabaylaha dhacaya ka mid a dabaylaha badan matalan soomaliya kasoo dhaca waxa wey walabada mansuune la yidhaha midna koonfur galbeed buu kasoo dhacaa midna la yidhaahdo koonfur bari buu kasoo dhacaa marka midna wuxuu horyaalu yahay xagaaga midna wuxuu horyaalu yahay guga dabaylo yararoo kaleoo meela si koonfurtao kale ama waqooyi oo kale ka yimaadaa jira mid waxaa jirta matalan soomaalida tirahdo hoohad ay ku maahmaana yidhahdaan hoohad geelmaal gugiisaa dhow kaliishio kaleu soo dhacaa xiliyada geelmaalkoo kale soo dhacaa dabeetana neecaw yaroo qabow oo laakiin lana dareemayo dhirta iyo magarasa ka yarsan qarinaysa marka xil haddii la arko waa dabaylihii daruuraha soo xambaari jiray waayo dabaylo ciidamada ilah bay ka mid yihin marka daruurahay soo xambaaraan marka soomaalidu way daraaseeyeen way taasoo kale dareenkeeday leedahay waxaa jira dabayl ila cirimis oo kale diraacdii bay dhacdaa waa dabayl dhuuban oo dheer inta badan way wareegaysaa salkay u dhawantay xagga sare u weyntahay ilaa iyo indhaha wintay arkaana waa ku libirsan tahay marka cirimis baa la yidhahda way wareegtaa mar haddii taa la arka waxay leeyihin waa cirimis oo roobku waa dahaya markaa xilliga ayadu dabayshu godo xagaaga oo kale waxaa la rumaysaya xilliga dayrtaa taagan markaana waxaa laga cirku inuu isbedelo cirko marka hore ciiraha iyo qoraxda ama wax kaaga muuqanaya aanay jirin baa laga midabkiisiisa soo bedelo marka uu noqdo markaa asraq ama buluug noqdo markaasaa la dareemi karaya inay daruura soo kacayaan waa run barnaamijkeena gabagabadiisa inagoo ku jira sooyaalka dhaqanka sidaad sheegtay waadna sharaxday waxaa jira mar ay daruuraha iyo cirka eegaan dadka reer guuraaga oo ay halkaa ka eegaan roobka iyo daruurtu siday tahay waxayna isweydiiyaanna ugu badna waxa weeye cirku daruur maleey bal ka war cabdikariin waa arrin jirta weeye marka horeysa waxa laga yahay cirku daruurta waxa ka horeeya cirku horta maculan yahay cirka marka hore ciira isku gedafta waxaa laga yaabaa inuu xitaa indhahaagu ay yaro diidayaan oo as warmalaasiiga kacday baa ka sokaysa laakiin wax dee rabaani wey inagu ma garayna waxaa ilaahay ku gedfay haddii la arko caad caadkaasi waxay dhahen markaa daruur baa imaan doonta daruurtu markay timaadana waxaa laga yaabaa dee waxay eegayaan daruur biyeysan hadday tahay de daruur ordaysa waad aragtaa daruur hayaamaysa oo ilaahay meel dee ku wada oo ama bari ka timi ama koonfurma meeluun oo dhinac u socota jiho aadan kaba filayn oo saa isu dabayaacayso oo aisleedi mala ordba kumaad gaadhin waad arkaysaa taa laakiin daruurtu waxay dadku jecel yihiin daruurta gelinka dambe saarta cirka taasaa inta badan u badan inay dado dayrtu inta badan habeenkeed dada habeenkii baad arkaysa subaxuun baad arkaysa dhulkeed daad soconayo ama dhibicda habeenkeed ku kacaysaa guguse inta badan habeen iyo baalinba waa da-aa marka waa muhiim barnaamijkeena soo xireenaa waxyaabaha soolan karto jibriil duuble waa muhiim in dhaqanka la ilaaliyo haddii xidigaha laga hadlayo iyo haddii wakhtiga laga hadlayo iyo in dadku ay noqdaan dad dhaqankii hore si weyn u ilaaliya bal maxaad ku talinaysaa wallaahi dee nin gabiya waxaa ka mid ah gabaygaysa hiddihii awhowgeen waxaan ka hor imaan diinta hawlyari in meel loo dhigaan ila habboonayna anigu waxaan rumaysanahay dad kaloo waxooda aynu raacno horta cilmiga haddii dee cilmi lagu baro oo hadda maalan dee aaladan waraysiga aad ku qaadaysid kombyuutarada ku yaal rag baa soo sameeyey callama linsaana maalam yaclamaka ilahay qur-aan ku le rag baa inoo sameeye soo diyaari wayna mahadsan yihin inaynu ku dayanana way tahay laakiin waxyaalaha innagayna khuseeya laftooda haddaynu tuurno dhibteeda lada tusaale ahaan dee soomaalidii hore way noolayd kabahooda iyo dharkooda iyo aqaladoodaba waa samaysan jireen haddase waxaa laga yaaba inaad mintaad miyu baxdid cabdikariinow geeli newtrchester aad caanay soo liso in caag lagugu soo lisaa ama dibad baa laga yaabaa wadani ma jirto naadh ma jiro qabaal ma jiro marka dhibaato fara badan oo halkaas u baahan dowladu un ilaalin karto laakiin in dhinacun lagu fognaan oo loodhan lacaguun dhaqeetaa in la ilaaliyo oo dib loogu noqdo aad iyo aad bay u wacan tahay inuu meelahan hadda maalan aan isleeyahay diilada le magaalada garowe oo kalaan arkay oo aan tegayo dumarka caanaha iibiya suuqa fadhiya mid waliba ama dhiil bay tooleysa ama hadhuub bacyihii oo kale waa laga mamnuucay inta badan waxa weeyaan waxa weelka wax lagu shubta waa lagu keena waa dhiilo ama waa joogag marka aad bay muhiim u tahay danteenna ku jirta in la ilaaliya dhaqankii wixii aan markaa dee dhibaato inoo keenin kuwaasina dhibaato dheef mooyaane dhibaato ma leh dhegaystayaal waxaa intaasu inagu eeg barnaamijkii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaanu ku soo qaadanay soomaalidii hore siday u isticmaali jireen xidigaha iyo xilli roobaadka waxaana marti noogu ahaa jibriil maxamed saalax jibriil duuble intaana barnaamijkaasi mid la mid aan ku kulmi doonno dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo uu nala socodsiinayay waryaheena cabdikariim olol halkaad kala socotaana waa v o a washington markana dhegaystayaal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan ka codsado xuseen oo dhinacayga fadhiya bal inuu noo dulmaro
mahadsanid falastiin qarax xogan ayaa maanta oo jimcaha ka dhacay suuq ku yaala koonfur galbeed bakistan ugu yaraan sideed iyo toban qof ayaa qaraxaasi ku dhintay waxaana ku dhaawacmay sideed iyo afartan kale booliska ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhashay bab la dhex dhigay dukaan ku yaala suuqa qaraxa ayaa ahaa mid lala beegsaday xaafadda dadka shiicadii ay ku nool yihiin magaalada kuwita ee gobolka baluujistan kuwaasi oo ah dad laga tira badan yahay kuna nool dadka bakistan maleeshiyad hubaysan ayaa ka afduubay deegaanka mandera laba dhakhtar oo ka howlgelaya cusbitaal ku yaalay magaalada kadib markii ay toogteen askari boolis ah oo waardiye u ahaa saraakiisha deegaanka ayaa sheegay in maleeshiyadka afduubkaasi geystay ay xubno ka yihiin ururka al-shabaab oo xiriir la leh al-qaacida magaalada mandera ayaa ah caasimada degmada mandera ee waqooyi bari kenya oo xuduud la leh soomaaliya
mahadsanid xuseen halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana dhinacii heesaha
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
waata dhegeystayaal waan usoo noqon doonaa heesaha iyo suugaanta marka horese aan ka codsado nuur oo barbarkaga fadhiya inuu nala socodsiiyo wararkii u dambeeyay ciyaaraha adduunka
mahadsanid xuseen bare waxaa xalay dhacay kulano ka tirsan koobka yuruba liig gaar ahaan wareega sideedda kooxda kubadda cagta ee arsenaal ayaa ciyaar ay kula ciyaartay magaalada london naadiga napoli ee dalka talyaaniga waxa ay ku dhammaatay laba gool iyo eber oo ay guusha ku raacday kooxda arsenaal waxaana goolasha u kala dhaliyey ciyaaryahan aron ramsey oo isagu ka tegi doona kooxdani kuna sii wajahan yuventus marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan goolka labaad ee arsenaal waxa uu ahaa gool uu iska dhaliyey ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara napoli kaalido kalubali lugta labaad ee labadana koox ayaa waxa ay khamiista soo socota ka dhici doontaa garoonka san paolo ee magaalada napoli tababaraha kooxda arsenaal nemeri waxa uu sheegay in ciyaarta weli aysan dhammaan oo uu filayo ciyaar adag in uu markaasi kula ciyaari doono dalka talyaaniga kooxda napoli tababaraha napoli carlo angeloti ayaa isna sheegay in uu ku kalsoon yahay in kooxdiisa ay gaari doonto wareega afarta kooxood ee tartankani ciyaar kale oo xiise lahayd ayaa waxay dhex martay kooxaha benfica iyo antakti frankfort waxaana ciyaartaasi ay ku soo dhammaatay afar gool iyo laba oo ay guusha ku raacday kooxda benfica waxaana intii ay ciyaarta socotay indhaha ay hayeen ciyaaryahanka dhallinyarada ah ee weerarka uga ciyaara kooxda benfica joy felix oo isagu dhaliyey saddex ka mid ah goolasha waxaana uu laacibkan sagaal iyo toban sana jirka ah uu xala galay taariikhda tartankan isagoo noqday ciyaaryahankii ugu da-da yaraa abid ee saddex gool ka dhaliya tartanka yuruba league ciyaarihii kale kooxda slaviya brog hal gool iyo eber ayay ku khasaartay chelsea waxaana chelsea goolka u dhaliyay ciyaaryahan marcos alonso viyareal iyo valenzia oo ka wada dhisan dalka spain ciyaartoodii saddex iyo hal ayay ku dhammaatay oo ay ku badisay kooxda valenzia lugta labaad ee wareega sideeda ee kooxihii xal ciyaaray ayaa waxa ay isku laaban doonaan khamiista soo socota dhegaystayaal xubintii ciyaaraha waa naga inta
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari oo nala socodsiinayay xubintii ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka zakiyara iyo heeskaas ilwaad
qorqornaa ilwahada qor taagana dhaxdu qabasha iyo qorton toosana humanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha qorqornaa ilwahada qor taagana dhaxdu qabasha iyo qorton toosana humanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha indhihii qabtaa la qushuursana dhashaqaha yibtaa qiiraysana qadirbaasimeeya tuqaniisana alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana allaqaaya iyo qalbi xaarana boqol samiyo qosol fiicana umana haldhaa oo qadafla'a keyrkeed dabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qiree qoftu fariidsana umana haldhaa oo qadafla'a keyrkeed dabtii qurux dhaafsana qaybteed xishood ku qiyaasana aniga qiree qoftu fariidsana urmiyo qadarin qaabeenoga qarbiyo xumaanka qormaysana oo qabweynidiya quursiga nacba alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana allaqaaya iyo qalbi xaarana boqol samiyo qosol fiicanaallaqaaya iyo qalbi xaaranaoqornaa ilwahada qor taagana dhaxdu qabasha iyo qorton toosana humanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha qorqornaa ilwahada qora taagana dhaxdu qabasha iyo qorton toosana humanidu dhaqaaqoba dhigiidsama way qaadatee qoftu dhalada sanaha heesta ilwaad iyo codka sakiyara waxay gabogabo u ahayd idaacaddeenii duurnimo ee dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa xuseen barre aadan iyo nuur xasan nuur iyo farsamadii jimi faria nabadgelyo
alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana boqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qihiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana boqol samiyo qosol fiicana